فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي إخواني في الله وحن مهضنا إليه بالله سبحانه وتعالى وحن waxaan ku jirnay xadiiskii soddon iyo sideed lafdigiisii baan akhrinay cinwaankiisiina waan sheegnay insha allahu tacaala waxaan kaloo ka soo aragnay bay ahayd waqfadiinii koobaad oo ahayd man huwa alwaliyu oo wax aan ka dhahnay insha allahu tacaala ok waxaan oranay qofka weliga ah waa qof kasti oo muslima oo taqiya oo ilaahay ka cabsanaya subxaanahu wa tacaala shuruudda ay culummadu u dhigeen muslimka taqiga ana waxa weeyaan waa laba shardi ashardu alawal shardiga koobaad waxa weeye sida xadiiskuba inta dambe uu ku sheegayo qofkii ka soo baxa faraa'ida kana taga muxaramaadka oo aan u naqaano muqtasid qofkaasi inuu yahay waa taqi shardiga labaad ee u yaala waxa weeye inuu qofka weliga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yahay qof ilaahay jala wacalaa hore ugu soconayo oonan halkaa uu joogo aan joogeyn kor inuu kasii socda ay tahay walidaalika bay ahayd xadiiska aayadda qur-aankii usjud wakhtarib sujuud ilaahay baa markaa u dhowaanaysaa subxaanahu wa tacaala idan halkaas marka aan joognay waxaan sheegnay bacdu culamaa waxay ka qabaan karaamaadka awliyada iyo karaamadu inay tahay wax saabita oo shuruudeeda ku soo aroortay kitaabka iyo sunnaha waaqica muslimiintana lagu arkay iyo aan soo sheegnay insha allahu tacaala marka waxaanu imananaa iminka laba mowduuc baan bas ugu noqona dhinaca man caada lii waliya faqad aadantuhu bilxarbi saan hore uga socona insha allahu tacaala labada mawduucan ugu noqonayno waxa weeyaan ee waqfada koobaad inoogu jirtay ninka weliga ah ama gabadha awliyada ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doortay waxa weeye qofka awliyada ah ma ka duwan yahay qofka kaleeto ean weliga ahayn okay laba madrasadood baa jirta madrasatu ibnu teymiya raximahullah kitaab buu ka qoray ibnu teymiya uu bixiyey alfurqaanu beyna awliyaai shaytaan wawliyaai raxmaan alfurqaanu beyna awliyaai shaytaan wa awliyaai raxmaan maxaa u kala dhexeeya awliyada shaydaanka iyo awliyada raxmaanka ee ilaahay subxaana wa tacala kitaab aada u qurux badan buu ka qoray isagoo markaa ibnu teymiya madrasadiisu waxay qabtaa qof kasti oo muslim oo ilaahay ka baqay maadaama uu weli yahay inuu magac yeesho maaha inuu koox ku jiro maaha inuu sifo yeeshana maaha sifaadka daahirka ee qur-aanka kusoo arooray hadduu koleyahay waa weli ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahayna qur-aankiisu ku sheegay fasawfa yaأti اllaahu bqowmi yuxibuunahu wayuxibuhum adilati cala اlmuؤminiin acizati cala اlkaafiriin yujaahiduuna fi sabiili اllahi walaa yakhaafuuna lowmata laim sifaadka qof kasta oo laga arko waa waliyu min awliyaai الraxmaan subxaanaه wa tacaala okay madrasada kale waxa weyaan madrasatu ahlu tasawuf dadka suufiyiintaa waxay leeyihin waa sax qofku wuxuu soo galay awliyadii ilaahay buu soo galay subxaanah wa tacaala laakina awliyaadka ilaahay waa darajaad waa darajaad darajatun duuna daraja wa darajatun fowqa daraja marka qofku darajaadkaa buu soconayaa waa cajaa'ibo alfaadooda qofka aan aqoonin uu gaaleynaya suufiyiinta waxay dhahan qofku yabda-u wuxuu ka bilaabayaa min caalami alwujuud caalamka jiritaanka ah salaada iyo soonkaabuu wadayaa suma wuxuu galayaa caalamu shuhuud ilaahay buu arkayaa bay dhahdaan subxaanahu wa tacaala uu daawanayaa suu arkaya de ma garanayno jala wacalaa marka saddexaadna waxay dhahdaan wuxuu gaarayaa caalamu lfanaa caalamul fanaa wuxuu ku baaba-ayaaba ilaahay jala wacalaa isma arkay isagu marka caalamulfanaa markii la hadal qaaday culummada qaarkood waxay ka dhex arkeen kufri kufriga muxuu ka dhigan yahay waxay dhahdaan culummadu man laa yacrif alfaada suufiyata yukafiruhum qofka alfaada suufiyada aqoonin uu gaalaynaya musalaxaaday leeyihin musalaxaat lqowm musalaxaadka waxaa ka mid a fanaa fanaagu markaa waxay kana tahay qofkii siduu u socday u socday u socduu u nuurayay uu nuurayay ilaan wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin unbuu ilaahay ku dhex baaba'ay ayna anta ana fiihi unbuu aduu halgeed joogtaa ilaahay baan ku dhex baaba'ay ilaahayna gu jooga anuu igu dhex milmay waxdatul maxaa ka soo baxay waxdatul wujuud ibn carabi kitaabkiisii waxdatul wujuud okay saciid ramadaan albuudi sheekha la idhaahda ee reer suuriya marka dhawa dhintay shahiidka raximahullah waxa uu yidhi allah yarxamu ilah u naxariistee wuxuu yihi kalimatul fanaa waa kalimaadka loo fahmay si khalad ah inahum laa yuriiduuna alfanaa'a fi daati alilaahiya wa inamaa yuriiduuna alfanaa'a fi lxaq waxay ku dhex milmayaan waa maxay xaqii runtii buu ku dhex milmayaa qofku marka allah buu jeclaanayaa wuxuu ku dhex filmayaa ku dhex maaragtay milmayaa uu ku dhex baaba'aya runtii iyo xaqii saas yidhahdeen calaa ayati xaal alfaadda aan isticmaalna sharci maha qur-aana kuma soo aroorin xadiis nebiyana kuma soo aror sal slam laakiin waa alfaad ay abuureen culummada suufiyadii marka maxaan odhanay caalam caalam alwujuud maxaa ku xiga caalam shuhuud maxaa ku xiga caalam lfanaa okay ibnulqayim raximahullah oo isaguna culimmada waaweyn ee ibnu taymiye ardaydiisa aha islamarkaana culamaa suufiye ah oo culamaa larbaab adha arbaab arbaabtu waxay kadhan tahay culimmada rabbi ku xidhan tabaaraka watacaala wuxuu yihi waa sax qofku caalam lwujuud buu ka bilaabi caalam shuhuud waxaa ka horey buhi caalam lmushaahada almushaahada ma garanay macnaheeda mushaahadatu alkhaaliq weeyaan min khilaali khalqihi ilaahay buu qofku daawanaya lakin wuxuu ka dhex arkaya ilahay halkee wuxuu abuuray dee uunkiisa iyo khalqigiisa jamaalkiisao ka dhex arkayaa marka dambe wuxuu gaadhayaa marxalatu shuhuud buu gaadhayaa buulo waa marxaladda uu gaadhay buuhi imaamkaygii ibnu taymiya raximahullah marka uu masaajidka joogo habeenkii uu salaadka tukado fajriga usoo kaco uu fajriga tukado uu sii jeesto xaalaad buu lahaa buuhi kunaa naquul inahu macnaa walaysa macnaa war ninkani waaba nala jooga haddana nalama joogo jasadan buu nala joogaa laakiin ruuxan meesha ma joogo xataa qiila lahu marka uu soo jeesto yaa imaam markaas buu dhada akuntum mawjuudiin meesha mada fadhideen wallahi maa kuntu acrifu dalik nima ogeynbaba shukuustan dhanba ma arkayaba halkuu joogay ya ilaahay buu la joogay markaasuu dhehi jiray wallahi haddii ahlu jannadu waxaan dareemaya dareemayaan waa laga masari lahaa waa laga hinaasi lahaa xataa ahlu jannadu xaaladda uu ku jiro inay haysan buu haysta xaaladda muminkaa gaadha dee weliga ilahay baa gaadha subxaanahu wa tacaala sheekh yuusuf alhamadani sheekh yuusuf alhamadani ma maqashaa weli culama suufiya alxamdu lilah culamada ana wada barno culamada suufiya wasalafiya kulluhum kulluhum culamaau laha sheekh yuusuf alhamadani raximahullah waxaa ziyaartay nin saqa la dhaahdo iyo nin zahraan la dhaahdo iyo cabdulqaadir aljilaani waxay ku ziyaarteen fii majlisihi alcaamiru bidikri illah majlis buu lahaa ilaahay lagu xuso subxaana wa tacaala markay ziyaarteen saddexdan ninba waxbuu u socday mid wuxuu u socday inuu weydiiso dhad ninkan wuxuu ahaa mustajaabu dacwa ilahay markuu baryo ducaysa waa la arki jiray inuu ilaahay i bari maxaan ku weydiiyaa waxaad ii weydiisaa lacag weyn xoolo dad baa jira ilaahay haddii cawal weydiiyo ilaahay hal ducuu ka aqbalaya haddii lagu idhaahdo waxa ugu horey madaxa kusoo dhacay waa lasukaa horta dhex dirari ma garan laakiin akhiira waxaan u malinaya innahu lixibu lkhayri horta war lacagun hel iyada wax kasba keentay inaad tiraadid markaa ninkaasi wuxuu yihi war sheekhaa ducada fiican le waxaan weydiisanaya caawa inuu maxay sameeyo inuu ilaahay lacagii baryo okay sheekha kale saqa wuxuu ninka saqa dhahda wuxuu tagay aclamu nnaas fi casri buu ahaa cilmiga isagaa adduunka ugu yaqaanay laakiin wuxuu u tagay inuu sheekha itixaamo uu dhowr su-aalood weydiiyo uu soo saaray jaahilnimadiisa ka saddexaadina cabdulqaadir jiilaani buu ahayo wuxuu u tagay inuu maadaama uu saalix yahay ka barakaysto faqad okay markay soo fadhiisteen habadaha hor fadhiisteen waxay u socdeen culamada qaar baa dhaha uu gartay waxay u socdeen anugu farwaada kalean aaminsanahay uu gartay wax u socdeen wuu garan karaa qofka saalixi min wejhika inuu ka akriyo iyo hasaa u socotid waxba inuu ka akriyo cusmaan bin cafaan wuxuu oran jiray ayati axadukum ilaa majlisii waqad zanaa ayati axadukum ilaa majlisii waqad zanaa waar maadoo soo zinaystaad majliskeyga imanaysaa markaabay oran jireen hamaan soo zinaysanay markaa buu oran jiray "Al- alam yandur axadukum ilaa cawrati imraa qabla an yadkhula almasjid haa bay oran jireen wahadiya zina marka wuxuu ka akhri jiray indhahooga inay dembi soo galeen siduu u arki jiray ittaqi firaasata mumin fa inahu yanduru binuuri illaah rasuulka alai sal slam firaasada muminka iska ilaali wuxuu ku arkaa nuurka ilaahay subxaanahu wa tacaala okay qaar saa cumar qaar qaar waxay qabaan markay u warameen buu u sheegay uu duceeyey kii lacagta waxa dhi lacagtii baa qariqday xoolaa qariqay keedeedu khalaas baqda ama dibishiq kii labaadna su-aalihii buu weydiiyey wuxuu hi ji'ta liljadal waxaad u imatay inaa ila doodid fa ana lastu ahlu jadal anuma doodo waxaad doonaysa sida waan kaa dhegeysan cabdulqaadir jiilaanina wuxuu ka yidhi maxaad u imatay waxaan u imiday buu hi inaan atabarak wuxuu yidhi kelmadee maaratay ah, ahluqaadiriyada mar labada ku celina khadarow ah أهل أهل القادرية هيستان إلى الآن أي لو حولي قدماك في رقبة الأولياء لابد هذا اللغودي waxay dul fadhiyaan ya raqabadaha awliyada yani alawliyaau duunaka adiga wixii awliya ah adiga way kaa hooseeyaan hadiitu kor baad u kacday adigu buu yidhi ducuu ugu daray taas okay intiis sidii bay ku socdeen ninkii lacag buu helay ninkii kale saqara mushkila ku dhacday ninkii cabdulqaadir jiilaani de waxaad waxaad waxaad maqasheen buu de ilaahay ka dhigay subxana wa tacaala okay ninkii saqa sh- melik muluk oroba jarmalka ninkii xakumayey waqtigaa ayaa dowladdii cabaasiyada waraaqad usoo qoray boqorkii wuxuu ku yidhi waxaad ii soo dirtaa ninka ugu cilmi badan adduunka islaamka hadduu i qanciyo waan islaamaya okay sheekhi u fikiray oo yidhi yaa u dirtaa saqa saqa loo yeedha waxaa saqa almaaniya tag jarmalka waxaa kuu baahan muluk melik muluk oroba boqorkii boqorada yurub qalbu lasad richard ayaa kuu baahan wuxuu kaa rabaa inuu diinta kaa dhegeysto okay lacagti baa la siiyey wafdi baa lagu daray bahadii baa la kursiiyey ummadda islaamku matalaya wuxuu tagay jarmalkii boqorkii baa la kulmay boqorkii uu sii fikiro wuxuu ihi waa ninkan kulley xujadiisu way xo- way xoogtay qalbiga qalbiga ka dil gabadhii ugu qurux badnayd wadankaas baa loo yeedhay waxaa ninkaas u u khidmeeye ninka u khidmeeye way u khidmeynaysa marka cuntada u dhig laakiin dee waa naagoo dee diin lahayne markaa cuntada dhigayso bacdu cawratihaabee dee iyay dee sheekha tusaysaa dee way wadaa dee sheekhiina qalbigiisa waxaa ku dhacay xubuha okay doodii baa dhacday xujadii buu ka adkaaday boqorkii islaamkii ma sheegan laakiin wuxuu ku yidhi ninkii boqorkii markii uu hadeeto dee war anigu waan kana waan noqone laakiin waxaan naga rabaa hal shay maxaad naga rabtaa gabadhan i dhisa gabadhan guursan doonaya gabadhi hayo la- waa diyaar iyada ka dhamaysa laga yidhi gabadhi waxay tiri waa lagu dhisi gabadhe sheekhow gabadhan waa- waa- waa- waa- waan ogolahay laakiin kala diin baa ina iska gaalow bay ka tiri ii gaalow ومسألة خطيرة فقد كفر وقالوا نكي سقى لأجل هذه المرأة مركو نكي قالوا بي قبضينا ويديد عالم الإسلامي لكم أصلا نقرأ نكي لما إسلامين هدفكم روحوا هاي لفتنية ولا فتنية كدبنا meelaha baqd meelaha maaragtay caasimadaha yurubta ayuu ku dhintay maaragtay qabowyadeeda ayuu ku baktiyey okay هذه مسألة يعني يا سعيد رمضان بوطي بقى بحبنا كقري الله يرحمه مركا كتاب كان كم اخر لكن سعيد رمضان بوطي بقى كنت مسك اخري سوى ردي ما الشيخ علامه الله يرحمه مركا على اي حال waxaan halkan uga jeedaa waxa weeyaan inaan awliye waxa la- waxa waxa weeyaan labada madrasadoodba way isku waafaqsan yihiin muslim oo dhan in awliye yihiin okay laakiin muslimku waa inuu taqi ahaado haddana taqwada waa in kore loo socdo haddii soo socdo okay khata fanaagana waan sheegnay kelimatul fanaa raggana sibay ula jeedaan laakiin sida xuna loo qaatayna waa alfanaa fi lxaq iyaka waaratay suufiyiinta qaar baa munxarifiina oo diinta ka baxay oo oo wareeray sida qolo kasta qaar- qaar baa wareera marka kuwaasi maaha xaqiiqo imaam junayd wuxuu yihi annaka dariiqadayada suufinimadayada iyo awliyanimadayada waxa weeyaan laba shaahid bay leedahay shaahiday cadli labadaa ninkaan haysan annaka naguma jiro muxuu yihi kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxa waxaan haysan annaka naguma jiro ayuu yihi raximahu llahu raxmatan waasica walidalika junayd waxaa dhalaa sayidu طaa'ifa aطaa'ifa marka maxaa loo jeedaa sufyada sayidkoogu waa imaam junayd marka imaam junaydna saasuu qabay imaam junayd markuu ibnu taymiya hadal qaadana muxuu idhahdaa qadasa allahu sirahu ibnu taymiya hadduu hadal qaada imaam junayd muxuu idhahdaa qadasa allahu sirahu ilaahay sirta uu ilaahay siiyey ha weyneeyo ha qadaso subxaanahu wa tacaala okay su-aasha halkan aan ka baxan marka waa isla galan labadaas madrasadood een, an- anaku madrasada inaan noqonaa waatee alxamdulilah najmacu bayna alkhayreyn labada madrasadoodba khayr bay leeyihiin khayrkayga aan qaadano okay khayrkooga waxa weeyaan marka aan leenahay qofka muslimka ihi halkuu gaadhaa awliyadu halkii gaadhaa meesha ugu sii gaadhaa waa maxay awliyadu meesha ugu dambeysay gaadho waa maxay awliyadu meesha ugu dambeysay gaadho waxa weyaan meesha nabi maxamed gaadhidii sal allahu alay wasalam marka nabi maxamed markuu halkaa gaadhay may ka dhacday een, een, takaaliiftii ma ka dhacay takaaliiftii kama dhicin wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin kama dhigno markaad ilaahay is aragtiin adiga iska tag Ah, qaar baa dhahdaa suufiyiinta qaar baa salaada iska tag waxay ku dhahan anu markaan ku tukadaa igu igu isqajaamin laa adu- awliyadu salaada kama tagto soonka kama tago zakada kama tago xajka kama tago laakiin ninka awliyadu oo caalimka weyn wuxuu samayn karaa camal adu aad fahmi karayn u cudurdaar markaa salaad kama tagayo laakiin camal daahirka oo adigu aanad fahmi karayn oo khatiira ayuu samayn karaa fi bacd alayaan sidaan sheegayna khadar de qof buu dilay khadar dooni buu kala joojiyey marka adiga iska cudurdaar waxaa tiraa malaha waxaan maad gaadhina bal yarsiga horta bal ha ku degdegin okay xusnu dhanni ku samee marka taasina waa mid weeyaan midda kaleeta ee muhiimka waxa weeyaan afdal afdal alawliyaa maalinta waa sheeg afdal alawliyaa waxa weeyaan waa nabi maxamed sal allahu alayhi wasalam fi lardi afdal alawliyaa fi samana waa jibriil welige samada ugu culus oo ilaahay uu leeyahay waayo waa jibriil dhulkana weliga ugu culus weligu waxa weeyaan waa saaxiib ah saaxibullah weeyaan waayo waa nabi maxamed sal slam suma afdalu nnaas waa abubakar suma cumar suma waqaca khilaafu bayna caliyin wa cusmaan faqaala bacdu alculamaa cali waqaala albacdu cusmaan waraajixu anahu cusmaan suma cali suma alcashratu min alcashra albaqiya almubashara biljana lixdii kale suma waxa weeyaan ahlu badrin haakada alawliyaa saa- saa ummadu wada. suma ahlu badr waxaa ku xiga ahlu baycati alridwaan suma waxaa ku xiga man aslama qabla fatxi suma man aslama bacda alfatxi suma taabiciin suma atbaaci taabiciin suma bacda dalika awliyaa ullahi asraaru ullahi fi wujuudihi dhinac garalmaya deetee laakiin ninka aan moodno inuu weli yahay sida cabdulqaadir jiilaani iyo ibnu taymiye iyo ibnulqayim iyo ibni kasiir iyo imaam junayd iyo maaragtay sijistaani iyo yaa okay Eh, carabun baa nii sheegay afrikaana way jiraan hadda dad badan waa awliyaana iyakuna way jiraan raximahum allahu raxmatan waasican oo f- fi mandiqatina fi lqarni alafriqi aada loogu yaqaana insha allahu tacaala marka haddaan qaar sheegay de gobol baan sheegay gobolada kale iloobiya soomaali baa tii ma garan laakiin fi kulli makaan awliyada ilaahay way jirta insha allahu tacaala jazaakum allahu khayra bismillah qadar baa agaaga u wada xafido sheekh cabdiraxmaan xursan iyo ah asqalaani iyo bar bar badan buu tirinayaa آه العسقلاني رحمه الله نعم اوكي اوكي marka awliyada ilaahay la yaqaa anhum kama dhaca takaaliiftu taas baa muhiim inaan sheegnaa okay kayfa akunu waliyan su'aal ma- ma- maqfida la badan kayfa akunu waliyan weligu ma wax qofka ka xidhan baa weligu ma albaab xidhan baa oo la geli karin baa la horta muslim baad noqotay waad noqotay weli laakiin hal tastatiican ha inaad ka socotid ilaa aad gaadhid hadihi almaraaxil alkhatiira nacam weliguu furan yahay inkastay adduunyada maanta isku haysata maadiyadii iyo waxa isku haysta iyo iyo ruuxaaniyadii ha? iyaa badiyey markaa maadiyadii iyo ruuxaaniyadii maanta iyaa badiyey maadiyadii baa ka badisantay marka materialistig baa ku xog badan maanta ruuxaaniyadkii laakiin aruuxaaniyatu hadduu qofku ka shaqeeyo waa socon karaya okay kayf markaa sideen u socon karanaa xadiiska inoo sheegaya labada darajoododa inaan marnaa si aan weli u noqono xadiiska inoo sheegaya okay xadiisku muxuu inaga leeyahay wuxuu inaga leeyahay maa taqaraba ilaya cabdii bishayin axabu ilaya mima iftaradtuhu calayh wax aan ka jecelahay ma jiro addoonkaygu inuu iigu soo dhowaado waxaan ku farad yeelay okay albaabka ugu horeeya muftaxaad ku furasid litakuuna waliya min awliyaa illah adaa lfaraa'id wey inaad faraa'idka ilahay ka soo baxdid subxaanahu wa tacaala faraa'idda ilahayna horaan u socon waa saddex faraa'id ullaahi xaqullah iyo xaqu nafsi iyo xaqu naas wixii farad ahaa saddex xabo ah inaad ka soo baxdid haddaad ka soo baxdid waxaad noqotay catabadii koowaad ee waxaad joogsatay awliyanimada ninka awliyaa tahay markaa waliyu min awliyaa ilahi baa tahay weli baad noqotay okay kayfa akuunu waliyan suma ha istaagin markaa waxaad qarar qaataa inaad socotid xadiiska maxaa ku qoran walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxibahu maxaa la dhahaa ficilka walaa yazaalu alficlu aladii yufiidu alistimraar walaa yazaalu kama zuulay weeyaan macnaha sunna uu- uu sun- salaada sunankeygii buu raacinaya sunankii kaleu tukanayaa dawxa u tukanayaa leyl buu tukanayaa qur-aan buu akhrinayaa dikri buu samaynayaa nawaafishii o dhan buu ka soo baxayaa sunankii buu nooleynayaa walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya wuu igu soo durkayaa yataqarabu ilaya muxuu igu soo dhowaanayaa binawaafil sunanka igu soo dhowaanaya okay sunankoo ilaahay loogu dhawaaday xadiiskii kale muxuu lahaa idaa ta- in taqaraba ilaya cabdii hadduu addoonkaygu ii soo dhowaado igu soo socdo ya uu ii soo lugeeyo uu ii soo lug igu yimaado ana maxaan imanaya anoo gucleynaya aduu waad lugeynaysaa ilaahayna uu soo gucleynaya buuri ilaahay ma gucleeye uu soo gucleynaya buuri okay labo wuxuu yidhi hadduu addoonkaygu taaka ii soo ordo waxaan ugu imanayaa xusul dhudhun hadduu ii yimaado subxaana wa tacaala oo maaragtay een, xadiisku waa kii sii socday socday ilaa dee kana arkaynaba ka mid a oo ilaahay uu noqonayaba dhegtaadii iyo aan ka sheekaynaa marka adiga waxaa ku yaala inaad kor u socotid oo sunanka ilaahay aad ku socotid subxana wa tacaala marka waxaad noqotay awliya maxaa dillo inaad awliya noqotay xataa uxibahu xataad waa maxay waa qaaya xataa waa hadaf ah waa qaaya dahabtu waan dhoofay xataa wasaltu ilaa aan gaadhay soo ma waa hadafkii okay wamaa yazaalu adu ficilkaagu wamaa yazaalu wey ilaahay ficilkiisuna waa maxay xataa uxibahu qur-aankuna muxuu ahaa yuxibuunahu wa yuxibuhum isna uu jecel yahay iyaguna way jecel yihiin. waa tabaadul alxub waa la iswadaarsanaya okay maxaad ilahay ku jeclanaysaa de ilahay waxaa ku jeclanaysaa qur-aankiisaad jeceshahay waad akhrisanaysaa ilahay maxaad ku jeceshahay horjoogiisaad jeceshahay waad tukanaysaa ilahay maxaad ku jeceshahay wuxuu jecel yahay baad samaynaysaa ilahayna wuu ku jeclaanaya markaa tii labaad su-aasha la samayn jiray marka hal yumkinu an akuuna waliyan nacam yumkinu kayfa yumkinu lii sidee u noqon karayaa weli waa kan dariiqa hor gudsiiye faraa'ida bilow kadibna ku xigsi sunanka okay kayf acrifu ananii waliyun sidaan u garanaya inaan weli yahay anugu hal yacrifu alwaliyu annahu waliyun ila nebigu u yaqaana inuu nebi yahay ma qofka weligii inuu weli yahay mu yaqaana mise ma yaqaano inaad muslim tahay ma ogtahay mise ma ogid ood og tahay waxay dhahdaan culamada qaarkood hal anta muslim nacam insha allah ana muslim saadhe anu waxaan nahay muslim hee maxaa tahay muslim insha allah xanafiyintuna waxay dhahdeen markaad tirahda insha allah oo wax ila- shardi baad ku xidhe ana muslim insha allah waad ka shakisantahe alasta muslima min qalbig muslim kama tid een, eh, qalbigaaga nacam muslim baan nahay qalbigeena markaa nebigu wuxuu ku yidhi nin saxaabiya kayfa asbaxta saaka waagu siduu kugu baryey asbaxtu mu'minan xaqa cajaa'ib mu oran mu'min baan nahay mu oran kayfa asbaxta waan soo toosay yaa rasuul allah si maanta waan ka sheekeynahay qaar baa ma see saaka ma- saaka waran way soo tuurtay kuley saaka waan soo kacay baashu way soo tuurtay waa tah tah noloshiisa tah ku jirta mogta laakiin ninka saxaabiga wuxuu yihi asbaxtu mu'minan xaqan nebigu wuxuu yihi likulli shayin calaama famaa calaamatu iimaanuka shay walow adduunka ka dhaca muxuu leeyahay calaamo lagu garto iimaankaaga calaamadda lagu garanaya waa maxay u fiirsadaa awliyadan sheegana wuxuu ihi yaa ra- yaa rasuul allah asbaxtu saaka waxaan arkay hee anuu ilaahay arkayaa baarisan fowqa carshihi cadamadii ilaahay baa daawanaya subxaana wa tacaala waxaan saaka soo toosay buu ihi aniga oo hee dadkii jannada oo jannada ku jiro iszeeranaya anuu arkaya waxaan soo toosay saaka aniga oo dadkii naarta ku jiro cadaabta ilaahay subxaana wa tacaala iyagoo ku shaqa lay tusay nebigu markuu ninkii dhegeystay xaalad wuxuu ku arkay xaalad aan caadi ahayn laakiin xaalad la xajin karaya maaha waa xaalad marka qaarkood soo mari karta oo nin walo annaka inaga mida laxda min alaxadaad xaalaad ka warkay marka muxuu rasuulka yidhi carafta falzam waad heshay eh waad garatay eh ku dheg ishkaaliyatuna wax weyn waa ku dhega waa ku dhega imika dad soomaalida markaa la shekaysasid dhalinyaro badan baad arkaysaa ama odayaasheena waxaad arkaysaa qaar baad ku dhahaysaa war ka waran beryahan seeto aar berisaan diinta ku hawaad fajici buu kuleeyahy inaa lilaahi qiyaamku ima dhaafeen oo iminkana carafta falzam ee marka mushkiladda maxaa ku jirta waa carafta falzam may fahanteen okay xataa uxibahu okay ilaahay hadduu ku jeclo maka inaad inaad ilaahay ku jeclo maxaad u garanaysaa xadiiska noo sheegay xadiiska la dhegeysta xadiisku waa wuu adag yahay laakiin intan dambe faidaa axbabtuhu buu ilaahay yidhi haddaan jeclaado maxaa dhacaya kuntu waxaan ahaan samcahu subxaan allah maqalkaa noqon alladii yasmacu bihi uu wax ku maqlayaba qofku dhegtiisaa noqon wax ku maqlayo وبصره الذي يبصر به ويده الذي التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها يا نقن اوكي qof ilaahay baa noqonaya baa dhegtaadii iyo araggaagii iyo gacantaadii iyo lugtaadii okay mas'aladdu maaha daahirkeyga mas'aladdu maxay haddaan daahirka qaadanno waxaan garanaa tiimikan sheegna waxdatul wujuudkii qofku wuxuu ku dhex baaba'ay ilaahay ilaahayna muxuu ku dhex baaba'ay qofka subxaana allah alcadiim wahadaa kufrun xadiisku kufriga ma sheegee dee walidaalika waxa weeyaan ilaahay sifaatka uu isku- isku sheego walaalahayo waa inaan fahno inay saddex tahay qismun waajib ay tahay in la ta'wiiliyo oo daahirkiisa aan la qaadan waa waajib ilaahay wuxuu isku sheegay waa in la ta'wiiliyo كل العلماء متفقين بكو يهي maxaa ka mid a kan dee ilaahay samcigiisaa noqon buu ihi ilahay markaa ma samcigeenna maha xadiis kale wuxuu ku ilaa qoran wuxuu ku yidhi nasu llaaha fanasiyahum ilaahay bay iloobeen ilaahayna waa ilaawey haddaan waa ilaawe ku macna kahor ilahay muxuu iloobaa wamaa kaana rabuka nasiya laakiin fanasu llah waa in la- waa in la awilo macnaha ilahay uma jeedo ilaahay wuxuu ujeedaa diintii bay iskaga tageen inay ku dhaqmaan nasigu waa sax isaguna cadaabtuu ku daayey uu ku ilaawey dalumaadku ku daayey macna waa saas laakiin wuu ilaawey maaha okay xadiis kaluu ilaahay odhanaya yowma alqiyaamaha cabdii maridtu falam tazurnii addoonkaygo waan jiray waan xanuustay waan bukooday imaa soo ziyaaran ilahay baa ku dhahay waan bukooday imaa soo ziyaaran wuxuu ilaahay ogana waan gaajooday waan bahday cunto imaad siin waan harraaday hee imaad waraabin markaa buu odhanaya addoonku rabbi kayfa kayfa uطcimuka wa anta rabu lcaalamiin kayfa azuuruka wa anta rabu lcaalamiin okay xadiiska daahirkiisa haddaan qaadano sida culamada qaar dhahda matalan markay macalinayaan ilaahay gacan buu leeyahy maxay dhahdeen gacan isaga u qalanta yadan taliiqu bihi maaha gacanteena oo kale haddaad tiraa kolan ilaahayna uu jiroodaa ama uu bukoodaa bugtaan isaga u qalanta Laa xawla walaa quwwata kufri wey taasi ilaahay ma bukoodo subxana wa taala ma jiroodo laakiin ilahay xadiiska muxuu ku sheegay ba muxuu ka yidhi maridtu markuu yidhi kayfa azuurak sidadu xanuunsan rab markaa buu yidhi marida cabdii addoonkaygiiba xanuustay jirooday maa ziyaarantee haddaad ziyaaran lahayd waxaad iga heli lahayd agtiisa marka maxaa odhanay bacdu alfaad oo sharciga ku soo arooray oo ilaahay ka sheekeynaya waxaa waajiba in maxay la sameeyo in la ta'wiiliyo marka kani wuxuu kamid yahay xasaanta in in la ta'wiiliyo ba daahirka haddaan ku qaadano mushkilaan ku galana okay xasaanta qeybta labaadi waxa weeyaan qeyb in la ta'wiiliyo baan ahayn ilaahay waa caliim ilaahay waa samiic ilaahay waa basiir ilaahay waa mutakalim ilaahay waa kabiir ilaahay waa ilaahay waa muxiid waxaa soo baahan in la kaliyo okay tasaddexaadina wax weeyaan mus- alfaad soo- nebiga ka imataa ama diinta ka imato laisku khilaafay maa la awili mise lama awilayo waxaa ka mid a ilaahay weji buu leeyahay wayabqaa wajhu rabbika culammada ibnu taymiya waxay dhahdeen waa la awilayaa wa- wa- wa- sidaa baa la odhan- waxaa la odhan ilaahay weji buu leeyahay laakiin isaga u qalanta anagu ma garanayso weeyahay culamada shaaciraduna waxay dhahdeen ma aha weji hee waa daad wayabqaa waj ilaahay weeya waa ilaahay oo dhan okay yad buu ilahay leeyahy gacan okay culimada ibnu taymiya culimadiis waxay dhahdeen ilahay gacan u qalat buu leeyahay okay ashaaciradu maxay dhahdeen waa xoog ilahay xoog buu sheegaya ama wuxuu sheegaya raxmad ayuu sheegaya okay ilaahay wuxuu sheegtay inuu indho leeyahay okay maxay kala tahay waa eegis iyo ilaalin iyo dhaan kuwii awilay kuwii aan awilina maxay dhahdeen la indhuu ilahay le u qalata isaga adiyaa baarkaa idhaa lahaas man miyaa ku dirtay yidhahdeen waa isku khilaafeen labadana midna gaal maaha labaduba wada sax Waa labaduba wax- wax dadaal bay u wada fiican markana saa u garanoween okay kan laakiinse waa kii la awil marka sideen u awilin hadda ma sheegaysa kuntu samcahu maqalkiisaa noqon maxay ka dhan tahay laba macno cumladu saareen almacna alawal awliya ile noqotee samcigiisu wuxuu ilaahay ka dhowri inuu ku maqlo wax xun oo dhan wax wanaagsan unbuu ku maqli waa kow laba ilaahay baa sadidaya samcigiisa ilaahay baa ilaalinaya ilaahay baa dhowraya uu xafidaya ilaahay weeye subxaana wa tacaala ilaa uu ka dhimanayo yaa loo xafidaya maqalkiisa loo xafidaya indhihiisa loo xafidaya xooggiisa loo xafidaya waa taasina waa labo mid saddexaad bay ku daraanba waxa weeyaan wuxuu eego ilaahay baa eegaya لأن حديث كما حكوا جري من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أوكي نيكي ولي أها ولا دبي أو أجي ماشي كي دبي وسط كيري يا روحا يا كاقبتا إيجيشتي سمها سور راعسة تي إلهي سبحانه وتعالى ولا قبنا يا وحول ونكر يا بركة إن خير قبته وحو تري ونكر دعو قدري qofki waa korayaa marka ishiisii iyo dhegtiisii iyo gacantiisii barakaa la soconaysa weya ilugtiisiiba wuu barakoobaya weye macnahana waa la saaray okay xadiiska waxa waa- waxa uu nabigu sal slam marka taas maxaa u garanaysaa waa waxaa lagu garanaya inaad aw- ilaahay awliya aad u noqotay taasaa lagu garanaya ducadiisuna mustajaab bay noqonaysaa inta badan maa lam yumtaxan haddii aan la itixaamin walain sa'alanii rasuulku muxuu leeyay xadiisku muxuu leeyay walain sa'alanii laucطiyanahu hadduu i weydiisto waan siin on siin la-in waa laba shay shardi iyo dhaar shardi ilahi baa shardiga sheegaya la-in in hadduu laamkuna waa dhaar wallaahi buu ilahi yidhi. wallaahi hadduu wax i weydiisto hee laucطiyanahu dhinaca dambana waa dhaar haddana waa laamkii nuunkuna waa maxay waa tawkiid siiyaan siiye weyaan okay hadduu wax iga magan galana waan magan gelin oon magan gelin weyaan allahu akbar marka awliyadu waxaa ku garanaysaa waa taas ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qofka uu siinayo markaas rawaahu xadiiskan waxaa inoo wariyay bukhaari insha allahu tacaala xadiiskeenii kale ee sagaal soddobaad baan bilaabayna insha allahu tacaala عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما وفي حديثك حديث أدو كوبا ما أنت إن شاء الله سر- راعينا إن شاء الله تعالى حديثك لفظي سان سيدي عادي نو بلابينا بلابينا عن ابن عباس حديثك وحا ورنيه عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال وحوري إن الله أب الله تجاوز وحكدافي لي أنيق دراد إيقا دافي عن أمتي أمتيدا لي أنيق دراد رسولك إلهي عن أمتي أمتيدا وحكدافي الخطأ غلطك أين أكسين وحي قلط أين أكسين وكدافي والنسيان ilowga waxay ilaawaana kuma qaadayo wamaa waa laga dhaafay shayga istukrihu lagu qasba caleyhi korkiisa waxa lagu sanduleeyana ilaahay waa ka dhaafay subxaanahu wa tacaala xadiiskaasi waa xasan waa xasan macnaha waa daraja saaniya min asixa rawaahu xadiiska waxaa wariyey ibnu maaja walbayhaqi wakayruhuma okay xadiiskaas markaa sidaas ah waa xasan buu yihi maaha en, eh, imaam nawowi raximahullah muxuu yihi waa xasan culummada xadiisku sida ibnu rajab alxambali oo macneeyey uu ku haystaa xadiisku waa xasan xadiisku waa daciif xadiisku waa daciif laakiin daciifkiisa ka hordina wax kale qodsiin doona insha allah ka doontiin lakiin xadiisku maxaan odhanay waa daciif ابن ماجه والبيهقي وغيرهما أنا والله هيستا صاحب كده إمام كنا رحمه الله وغيرهما يا غير لبدا غير كودنا uu wariyay وغيرهما iyo ujeeda وغيرهما iyo isna lagu haystaayo inuu cadeeyo ahid baa lagu haystaa marka waxay leeyihiin wuxuu ku qarinaya xadiisku kor u yara qaadaya darajadiisa laakiin xadiiska waa daciif bay yidhahdeen okay xadiisku waa daciif fii sanadihi dacfi baa ku jira culmo badan baa sheegay waqti uma haysano laakiin waxaan kusoo koobaynaa xadiiska waxaa quwad siiyey xadiiska matnigiisu waa wada saxa khaطأna waan arki doonaa nisyaankana waan arki doonaa istukriu calayna qur-aan kusoo arortay waan arki doonaa insha allahu tacaala okay intaasi waxaan kaga baxaynaa lafdigii xadiiska waxaanu imanaa laba cinwaan baan xadiiska siinana insha allahu tacaala alcinwaan اlawal waxa weeyaan التجاوز عن المخطئ والناس والمكره إلهي waa dhaafay dembi laguma qorayo qofka wax ilooba iyo qofka qalad aan u kasin ka dhaco iyo qofka wax lagu qasbo lagu sanduleeyo saddexda qolob maxaan odhanay wax dembiya oo lagu qorayaay xagga ilaahay ma jiro xagga qaanuunka marka sharcadisa la kala dabaqayna hadduu saddexdaa shay ku sameeyo sidaas looma raacayo waa number one xadiiska arinta labaad ee aan siinayn waa maxay asbaabta keenta inuunan qofka dembi lagu qorin iyo xadiiska ku dhan waa saba waxaa ka fiican dhado atajaawus dhado asbaab alatii tuadii ilaa cadami almu'aakhadati bihi inaan qofka dembi lagu qaadin asbaabta keenta qaanuun ahaan iyo shareecad ahaan waa maxay waa saddexda shay yaa ka mid a labadaa waan siinaya ibnu cabaas horaa u saaran radi allahu canhu okay xadiiska waxaan isla taagayna ikhwaani fillah afar waan soo koobeyna insha allah arrinta kuwada isla taaga u baahan waxa weeyaan ina allaha tajaawaza lii lii lii lii lii laamka u fiirsa lii ina allaha tajaawaza lii ilaahay inuu dembiyada inagu qori waayo laamkaasi waa maxay waa laamu tacliil sababta ilaahay uu ummadayda sababta ummadda aanan dembiga loogu qorin waayo waa nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam okay lii buu ina allaha tajaawaza lii ummadii hore waa lagu qaadi jiray laakiin ummadda nebi maxamed waa laga dhaafay yaa looga dhaafay nebi maxamed daraadii subxaana wa tacaala ilaahay horuu inoogu sheegay in uunan weligeed ina cadaabayn laba shay daraaddeed inta ayna dhex taalon adduunka ilahi naguma cadaabayo labadaa shay waa maxay nebi maxamed hadduu wamaa kaana mucadibuhum wa anta wa anta fiihim ilaahay nebi maxamedow ma cadaabayo ummadaada adoo dhex fadhiya iyo wahum yastakfiruun iyagoo istikfaartii wado ilaahay u laamaya ma cadaabayo idan wujuudu rasuul sala allahu calayhi wasalam waa raxmad inuu nebi maxamed ina dhex fadhiyo waa maxay waa naxariis labo ilaahay buu inoo baryay nebigu sala allahu calayhi wasalam duca weyn oo uu yidhi ilaahow ummadayda hee halaagin bisanatin caamatin sidii loo halaagay reer nebi nuux ummadayda can bakrati abyaha mar quraata ha qaadin ummadda nebigu waayo man hiya ummatu rasuul ilaahay uu nebigu u duceey waayo waa laba ummadood wuxuu nebigu leeyaha ummatu dacwa iyo ummatu lijaaba ummatu dacwa waxa weeyaan wixii markuu nebigu soo baxay ilaa qiyaamuhu dhacayo nool oo dhan waa ummaddii nebiga shiinuhu waa ummaddii nebiga imika ya north america dadka degan iyo qaaradda america o dhan waa ummaddii nebiga waa ummatu dacwa okay ummadiisa gaarkiina waayo waa ummatul ijaaba ummadii aqbashay dacwadiisa de qaarna way maqleen may aqbalin qaarna way aq- maqleen way aqbaleen marka ummatu dacwa iyo ummatu lijaaba iyuu markaa u duceeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam ummatu lijaaba u duceeyey wa bacdu ahlicilmi waxay dhahdeen ummatu dacwana ay ku jirtaa walidaalika min nebi maxamed markuu soo baxay ilaa qiyaamuhu dhacayo ilaahay kownka mar quraat ma wada halaagaya ilaa qiyaamuhu ka dhacayo ma wada baabi'inaya can bakrati abiihi xaggan buu duufaan ka dhici xaggan baa iska caafimaad qabi xaggan baa la halaagi xagganaa fiican laakiin can ummadda oo dhan uga bariyay nebigu sala allah alay salam limaada liannahu waa raxma wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin walghariib waxa cajiiba waxa weeyaan nebiga waa nebiyada hore lama weydiin ummadda maan halaagnaa nebi nuux isagoo la weydiin bui rabbi laa tadarhum cala alardi min alkaafiriina dayara laakiin nebi maxamed sal slam malakuljibaal waa midoo ka yidhi yaa rasuula allah idan lii ii fasax an adbiqa calayhim alkhashabayn labadan buurood ee daa'if u dhaxaysa inaan iskugu keeno fasax isii rasuulku wuxuu ka yidhi laha waxaan ka sugayaa dhabarkooga inuu ilaahay ka soo saaro man yaquulu laa ilaaha ila allah abijahal baa nebiga dhibay waxaa ka soo baxay nebiga abijahal dhabarkiisa cikramata ibnu abijahal radi allahu canhu nebiga waxaa dhibay weliid ibnu lmuqiira waxaa weliid ka soo baxay iyo khaalid bin weliid baa ka soo baxay marka adeerkiibuu ku kari waayey inuu islaamo abi aalib waxaa ilaahay uu keenay adduunka nuurkii caliyu bni abi aalib marka kama dhigno qofka maaragtay aad nacdid inay isaga taarikhda ku joosanayso nebigu wuxuu arkaya mustaqbalka fitirolojiga cilmiga dhadu akrinayay mustaqbalka maxaa dhici doona kuwan iska daa dhabarkoogaan egayaa buri calayhi salaatu wasalaam isagoo sidaasa fiqigiina uu noo khafiifiyey axkaamtii muxuu ihi ina allaha tajaawaza lii can ummatii baa ku xigaa marka ta koowaad waqfada koowaad waa waqfadaas waqfada labaadi waxa weeyaan ikhwaani fillah tajaawaza iyo ummatii tajaawaza waa maxay tajaawaza weeyaan waa wax laguu qaadi lahaa oo lagaa daayey waa dembi in lagu qaado ahayd laakiin waa lagaa daayay sidaad u fadhiday eed u shaqaynaysay unbuu duhurkii baxay allah salaad duhur ga baxday maxaa hoosatay ba saddexdii salaad duhurna waxay dhammaanaysa labadii barkii okay maad u- maad u- maad u qastay marka waa taa oka laguma qaaday laakiinse waa lagu xisaab gu laha sidee kuu dhaaftay salaada duhur ilmaha markaa xisaabiis maarata aqalka markaa la fadhiisay aabo waxaa qaba marka ka tiraad "Waa qaban waayo waa iska iloobo imse jir baa tahay ilaa maanta waa iloway walaala seedu ilowday ilaahay seedu ilowda kuma oranayo maad ilowda ha waa kaa dhaafo buu leeyahay sideedu ilowday bi- bili-aadamka waa ku xisaabina qalin buu ku qaaday bili-aadamku markuu qalin buu ku qaato okay arrintani buugga waxaana kuu sheegay shaqadan qabaan ka idhaa ma qaban may waan iloobay waan iloobay waan naclaaba anagu marka ubad kala hadlayno okay ilaahayna muxuu ku yidhi subxana wa tacaala annisyan waa maxay rabbanaa laa tuaakhidna in nasiina aw akhta'na marka tajaawaza wax weeyaan waa wax laguu qaadi lahaa oo la iska dhaafay taasina waa talabaad ee waqfada kooda nagu jirta arrinta saddexaad ee cajiibka waxaan can ummatii buu rasuulku yiri sala allahu calayhi wasalam intisaabka daawo waxaan ku abtirtirna waa nebi maxamed calayhi okay waa xub weeyaan wuxuu ku leeyahay aniga waan i jecelahay ilaahay baa inii baryey inuu inaga dhaafo ilaahayna uu i naxariisto uu iga aqbalay idan waxa weyan ummadayda waa laga dhaafay idan hadaa xub weeyaan abtirsiin weeyaan waxaan ku abtirtirnaa nebi maxamed sala allahu calay wasalam okay intaa waxaan ka baxnay waqfadiina waqfada labaad waa maxay الخطأ كلمة الخطأ بس تاجر يا اخواني في الله، الخطأ الخطأ خطأ والله في شريعة عبد الإسلام الخطأ العمد هي الخطأ غير العمد خلط لوكسو هي خلط أنا لوكسين أوكي غلط كاللوكسو سوى محي isaga dembigiisa waa camdi lag- lagama aqbalayo laga- lagama saamaxayo xataa fi lfiqhi alislaami waxaa loo qaybiyaa markuu qofku qof dilo saddex waxaa dhahda camdin shibhu camdin iyo qada qof baa dishay waxaa u dishay kas ma kas buu u ekaa kas maahayna kas buu u ekaa mise qalad baa u dishay waa ugaadhsanaysa imika ba- waxaad tagtay kaynta waad ugaadhsanaysay waxaad qaadatay alaabtii lagu ugaadhsanayay qaansadii iyo leebkii baa qaadatay warankii baa qaadatay waxaad rabtaa inaad dishid xoolaha iyo xayawaankaa eh, duuda galaa iyaa doonaysa inaad wax soo ugaadhsatid okay waad qiyaastay qiyaastay qiyaastay waad sii daysay jow siduu u socday unbuu qof dariiqa iska bari faras watay halkaa ka galay qofkii u dhintay idan aanta qatalta insaan laakiin hal kunta turiyan taqtul insaana inaad qof disho maad rabtay ahayd ma aad rabin waxaad rabtay inaad dishid ugaadh ugaadhii aad eeganaysay buu ninkan hormaray isagoo ordaya waxaa isla waxaa isku dhacay dee hubkii aad tuurtay iyo iyo isagoo isku dhacay hada yusamaa qatl laakiin waa qatl khata ee qatli camdiya ma aha okay mag baa lagaa qaadi laakiin laguma dilayo shareecadda islaamka qofkii qof dila muxuu ahaa ha la dilo idan dilkii waa lagaa qaadi tajaawaza weeyaan laakiin ninkaa nolosha aad siijisay isaga xaqiisii uu helaya maxaa maxaa la helayaa mag baa lagaa qaadaya magtaad bixinaysaa magtiisii waa qasab weeyaan marka khata xataa qaanuunka islaamka ee dhulku waa saa ilaahayna uu kaa saamaxaya subxana wa tacaala aayadda qur-aankuna taas ayna barto ahayd waxa weeyaan ilaa maa tacamadtum buu ilaha yidhi waxaad u kastiin maahine ilaahay khalada inaga dhacaya inaguma inaguma qaadayo marka khaladka markaad maqasho xadiiska waxa weyaan aayadda qur-aankii laa tuaakhidna in nasiina aw akhta'na annisiyaankuna waa maxay nisyaanku waa qafwatun bacda tadakur nisyaanku waxaa weyaan waa adiga oo ilooba kadib adoo xasuusna waxaad xasuusnayd iyaad ilowday waad qaban weydidee nabi maxamed baad sal l slam ilaaweye salaadii casar siduu jihaad ugu jiray mar baad caddi dhacday markaa buu ihi shaqaluunaa can salaati alcasri can salaati alwustaa waxay naga mashquuliyeen salaadii casarkii salaadii dhexe ilaahay ha ka buuxiye qubuurahooga naar buu ihi subxana wa tacaala ilaahay qubuurahooga naar ha ka buuxiye nebi maxamed baa jihaadkii kaga mashquulay muxuu ka mashquulay ma mashquulino ma- waaba ilaawoba ilaad ciddi ka dhacaysa okay mar kaleeto salaadii fajri bay ka seexdeen maca nebigu sal slam waxaana ka dhalabarayaa wuxuu soo sara kacay un goorma adceediyo soo baxday okay umu umu umu kasintee marka nebiguna waxaa kuma dhacdeenba laakiin waxaa loo sameynaya mataqaana adiga miskiinka muxuu yeeli haddii aad sa- salaada subax ku dhafto hurdo okay marka aad kacdid baa tukan maaha markay salaada duhur soo gasho anaga dadka qaarkood wuxuu gu leeyahay salaadii duhur ba dadkii qaar ba dho- dhulka de- lasku asturmee dhulkii afrika waxaa argeysa nin salaadii duhur qunad akrinaya allahuma hadina fi man hadid war maxaad akrinaysa fajrigii waxaan qalaynayaa salaadii subax buu gu leeyahay oo maanta oo dhan maxaa qabanaysa saakoo dhan maxaa qabanaysa baashi ma iska qalaysitaa ayadda qur-aanka maxay ahayd, wa aqimi salaata lidikrii bay ahayd maaha salaada goor baa la- goor baa la ogaya marka aad marka xasuuto idan waxaad hurdadii baa ka kacday ah, adcida soo kacday kani fagal weysayso maydho tuko kadibna shaqada laakiin duurka la sugin intaa waa lagu xisaabin doona hadaa ku dhimato waa lagu leey waa dayn daynullahi axaqu maxayd an yuqda saasaas maaha okay labo wax arintaasi markaa waqfadeena labaadi waa taha waxaa lagaa dhaafay qaladkii al urkasin iyo ilowgi ah ya waa la socda ha wama stukrihuu calayhi iyo waxa lagu qasbo xadiiska mayna dhammayna xidhana wama stukrihuu calayhi alikraah qofka waxa lagu qasbo isna waa laga dhaafay waxa lagu qasbo waa maxay waa waxa iraadadaadii ma jirta meeshan volunteer ma kumaad samayn salaada tukan baa lagaa yidhi haddaad tukatid waa qorta kaa goynaya khalaas waxaa lagaa yidhi waxaa anag- anaga hore soo sheegnay yani waxaasi waxaanan la ogolin waan sheegnay waa xadiiskii hore inbay nagu celinaysaa oo ah inaanan meelaha qaarkood laga aqbalayn waa lagu qasbay oo maxaa ka mid ahaa hadduu qofka ku idhaahdo naag ka sinayso taasi waa inaad dhimatid annaga waa fuday taasi imika fi hada casr warzinu bay direen muxuu bay direen iyadna waa fadhidaa laa laa laa waa cird weeyaan haadaa mamnuuc hada albaab lama furi karo naag ka sinaysa waa cirdi qofka la leeyahay khaasatan hadday mutasawijo tahay mutasawijo tahay kuwa faasiqiintu waxay dhahdaanba iyadaa asraad ku jirta ashraf ku jirta taasi tabaaratay mutasawijadii iyo ka helaanba qaarka faasiqiinta moodka taabaa ka dembi badan ta aanan xaas lahayn labaduba waa dembi lianna takhlitu maa'aka bimaai rajulin aakhar biyahaagii baad ku laaqaysaa biyo nin kale leeyahay markaaba islaantu dhali kartaa ilmo uu miskiinkan u haysta ilmihiisii oo aan ahayn haddana ilmihiisii walciyaadu billaah ikhtilaad lansaab lama ogol waa inaad taa dhimatid tirada waan dhimanaya xuquuq alinsaan ma galayo bini aadan xaqiisa ma galayo okay laakiin xoolahan cud waxaan waxaan samee salaada ka tag khamriga axab haddii lagu dilayo waad yeelaysaa inaad diididna janaad ku galaysaa shahiid ba ku noqonaysaa anaka faa hore soo sheegnay wama stukrihu calayh laakiin dembiga kuma lid haddii lagu qasbo ilaa man ukriha wa qalbuhu maxay ahayd mutma'inu biliimaan waa inaa waxaa ku- aa ku qanacsantahay marka xadiiskaasi isaguna saas buu inoogu macneeyey saddexdaa shay horaan u soran waxaan xadiiska aan u gallay insha allahu tacaala waxaan haddaba leenahay xadiiskan waxaan maxaan dhahnahayd waa daciif laakiin matnigiis waa maxay matnigiis waa maxay waa saxiix weyaan waa saxiix maaha bal waa wuxuu ku jiraa diinta lafdhabarkeega kullu saddexda shayba qur-aan kusoo aroortay laa tuaaqidna in nasiina o akhtana ilaa maa tacamadtum calayh maaragtay tiiminkaan sheegin wa qalbuhu mutmainun marka waxaas oo dhan xadiiska waxaa kor u qaadaysa taas marka imaamu nawowi raximahullah haddii uunan xadiiska wuxuu u keentay waxa weeyaan waa min baabi cilmihi lwaasic cilmigiisa ballaaran oo kutusaya matniga xadiisku inuu yahay maxay maxay inuu yahay saxiix inuu yahay marka isaga waxaa ahmiyad siisay matnigaa siiyey wain kaana fi sanadi dacfun in sha allahu tacaala wajazakum allahu khayra wsala allahu cala muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin